bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ka dhowaada wararka idaacadda warsanga sinhayta munaasabadda ee dambeleeran ah oo laka taageeraya mukhtaar roobo cali awo mansuur ah iyo mardhow laka gebagabay hotel guuraaw ee magaalada baydhaba kookumada saraakiil ku tirsan al-shabaab ah ayaa maybaa laka dilaya degmada afgooy ee magaalada muqdisho walgaradka gobolka hiiraan ah oo ku hadalaya magacaabistii guddoomiyaha golaha hiiraana golaha iskaashiga maamul goboleedyada ah oo ka shiray nairobi madaxweyne waare oo wajahay caqabadaha horle fanaanida ka dhimatay magaalada muqdisho ciidamada uganda ee kusugan soomaaliya oo landigi liimanga oo laka xukumay toban iyo shan sana
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
intaasay dhegeystayaal may bahayna qodobada warka ka weynay haatana ka dhowaada warkii oo fidsanga munaasabadda ee dambeleeran ah oo laka taageeraya mukhtaar roobo cali awo mansuur ah iyo laka gebagabay hotel guuraaw ee magaalada baydhaba muddooyinkiin ka dambeoye gudaha magaalada baydhabo mayba laku dareemayay qobadowka xaflado shildun ay qabada aan qaar ku mid a musharaxiintan tartama jegada madaxtinimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar roobo cali awo mansuur ah iyo geega maybawsa maybawsa khudbad dhinacyo fara badan taabadaas ku jeediyay munaasabada laka taageera oo ku dhiidaya hotel guuraaw ee magaalada baydhaba sheekh mukhtaar roobo cali awo mansuur iyo maybawsa shacab ku qaaday intiisu diyaaran ayay qobadowka xilka madaxtinimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasina tartan eedan xoogan uusan ka jara sidiiusan ku guulaysada lahaye xildhibaana wasiira odayaal walgarad iyo qeybo shaldunwee bulshada yaa ku qeyb galeen munaasabada laka taageeray hanasiyo dhammaantiyo iyo mahadabiliran anjeediyenga mukhtaar roobow waaniyo sheegeen antiye iyo diyaaran in sidiisan qobada lahaaye xilkaasay
magaadatay mahadnagay bacdaye oo ku hooba faraxa marmar walasi kunagadeen haanuu seeqilaha inanu ku erdhamaayo mayluku yaabee inkastoo hor inluku balami ini ashkhaas magaajo lahangaadna baladataas mahay ya qabiil magaajay lahangaadna dooda koonfur galbeeday roogameena kamaya taas mahay ee may rajeeyeeye dadka khiirada la tabtay lankii magaajay la gaadi roogaba uma ganaado ama qabiiloo magaajay la gaadi roogaba uma ganaado anuga murashaxa ee u raali geliye isigna ilagabtan amale dadka oo higanta riwanka dhaganaleyaa iriskooya ana dhagan aanlen ku waramaay hadda markaasa madi higanto shoobkigi bahali liinbahaw may dheraa hirgaansadigi bahali iyo maybu aha war inis daba dhaafay waragordeema ya did mado madii wala eran wala atayshi sheegan ama eraayana ah والبدنبقى برجي إفر ورقل خشياني بدأت الأرطواء كبر هاي والبا إلهي ومن يغفر الذنوب إلا الله ذنب إلهي لقافل لكن ما يجيري إلا تعفيه oo shaqsa maarine walaabo kelba kelbaaway dooku ku bogdayna shaqsayna ka bogdayna rooga bomo ganaado may leeqaa laawadin ee qurra koonfur galbeedaha guud ahaan soomaaliyaheena mashal maaragna luqad kasta waqtidowoy lahjo kasta wedadoy sida kala uhaadoy wala islineeyey lama dhahalka dooda soo laaraga may ilihetin magano siisumna ogdin dhibaatooyin badan horta marka hore beeliyaalku kanagaday aan sheeg lahay sida ayaan kanagamasibasheegtay mayla intonko aan murashax aha madaxweynihii koonfur galbeed xilkaas aan israshaxi inaan siinba hortay sheegteen had rashaxadii had barli siinbaad kaseen inaan kana nagado bome walla ogin kii sheegay hanlay qofaan iyadi ku gudoba dhibaatooyin badan aan nahay sida xilkaasaa murashaxiintiisa kumid yahay insha allahu tacaala iyo fade kumid aha may rajeeyeeya dhibaatooyinka nahay sida hooba inay walagasga guulaysada ini aninay wali falartay ee ku qobado isiigna iila jaro doontaan insha allahu tacaala mayba kumid mayba kumid ahaa ammaanka ini insha allahu tacaala wali falartaan ee una ku qobano walwiigli qordo ku qobana anbo una unaga ku qobdaana ka dhimana anbo guulu bacdaje isku waraysana insha allahu tacaala jidka noo furo ee noo hira insha allahu tacaala inaguna meel furado doona rooba ilaahay beerna una ka dadaalo jidkaas oo hilmo gabdho la kubsado qalbiga la kubsado la sheego ee inaguna insha allahu tacaala wali tabartaana ee ujeysada doona jidkaasooy sida qolaya markaa ihiraya sadida qoloba kidka kudaas kuelo doona insha allahu tacaala kooxda koowaad marbaako khawaarijdawo khawaarijta iyo koox kale iyoona qabiil ah iyoona koox kale dareeska dowladda wadata sadiida sajidata hiraya insha allah sadiida iyo bulshada kudi isku xado mayba insha allahu tacaala dibaatada ahaa may kaleenay dawladda yeena iniheenay dareeska kiishe dadgaliinka dhibaatayna hobko ilaahay ninfududaayo uu dhexyanay bilaawata dawladdana mayna faday darees iyayaan iniya dabankutela oo dadanka dhibna kuwa lay sheegay lanko yaa warta us eedan yeeli gabi halintinayna gabi walkalana madgursa eeyeerku ar kolowsii warmay dantaan may dhega ah ay hibalayahaitay ana qabi oona dhimado rajid higid iyo duuga beertiya hambata murbaga gaafan haayi iyo harhorooy dharoodisna kafakasayada garba ridka sidilagorodiya haweela garba ridka sidilagorodiya haweela tolow ana qabrigaas maxaa ka jaraha ku bahay qabrigiis intalidaya looba ini amaanka waa lakuga wada la bilaawo dawladda dareeskeeda inkutanata ayaan u jeesa insha allahu tacaala iniga cadaalada ini maxkamado bakufuranlinkutabna oo cadaalada la toosiyo oo meel kale lakiinku weyne oo foonka kubtay lanka banaya ka dadaalan ubandhow maxkamado ka shaqeeya war kastoo aan erra doono xildhibaane ahaano oo sugeeyo hoob aan haddo badansho isku sheega alka caadiba wala reebade waktigana dheeriya hagaabiye insha allahu tacaala mayka dadaalo doone warqadogu dadbadshii qabana haysadana mayka dadaalo doone waryaabahaasoo ammaanada amniga iyo cadaalada iyo garsoorkaas iyo horumarka bulshada iyo wal kasto lamid eh wali tabartaana eh iyo kugabada doomna hadalka gadaala an wiinyaa hadabahanoo oo ku fokaday xasuus salaad inay leedahay cuntanay ha ka reebeen laakiin mayba ka dadaalane ini ma aragne wal la gorda wada qubsan ani wal qubadey quli naba muusi wadada masanlihi isla qubadaan laakiin masii goona hortuna tahay waktigeeda yidhi dadka daalayi maydayka nageeyahaan hoob ilaahay arab inaguna wada shaqayna liska kalsoonada maybuu ahaa xildhibaanada munaasabadan ayaa maybaxa ka beegamaase xilla si eedan xoogganlan ku dareemahaya qabanqaabada ee diyaargarowga baleeran iyo onka jaranga musharaxiinta sidii qof walba isaanka bahalaaye hogaanka sara ee koonfur galbeed soomaaliya walgaradka gobolka hiiraan iyo maybaa ku hadaleena magacaawowka guddoomiyaha golaha hiiraanna bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkunoo beledweynaha ku diri nabadoon maxamed cabdi maxamuud oo ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan ayaa wuxuu ka hadlay isbedelada lagu sameeyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan waxaana uu sheegay gobolka waa gobol weyn oo sideedii gobol ee soomaaliya ka mid a warqad ee foora looga soo magacaabaya jowhar waxaa leeyahay hebelaa idiin soo dirnay aan guddoomiye degmo ka soo dhignay ama aan ka soo dhignay duq magaalaa leeyahay gobolkaani wuxuu leeyahay kaabinet kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii la magacaabay oo lixdan iyo saddexdii leeyahay gobolka ummadda degan oo dhan xubnaheeda ay ku dhex jiraan ayagaa awoodaba inay magacaawdaan cidday rabaan iyaga awoodo inay shaqeeyaan waxaan u arkay marka taas tanaa lagu carqaladaynayo ummaddan dhowr iyo labaatankii sano burbursaneed wixii lagu soo dhaqaayay in isbaaro loo dhigto oo la carqaladeeyo oo la xumeeyo oo layska hor keeno oo dagaallo sukeeyo loo abaabulo oo siyaasad khariban loo abaabulo ayaa waxaa loo diyaariyey nimankan barasaabyada ee halkan yimid ee gobollada joogo waa niman u dhasha waddanka magaalada u dhasheen way degan yihiin haddii la magacaabay iyo hadday iska yimideenbo shacabka culays kuma hayaan ciddii maqan oo gobolka deganna la baadigoobo oo la keeno markii dhammaan la wada yimaadeen kadib la wada dhisto wax la wada leeyahay mana u aragno inuu imaan karo maamul saxa oo ummaddu u adeegayo mar haddayna ummaddu waxay wada leedahay aysan jirin oo dadkaasi ay leeyihiin ku danaysanayaan hadba ninkay rabaan ay soo magacaabayaan daliil waxa uu ahaa halkan muddadii yareed oo hadda ay jirtay imise barasaab ayaa magaalada beledweyne isku bedeshay hadba ninkuu yidhaahdo kuu adeegaya danahaada ayuu keenayaa laakiin wax dadku leeyihiin oo ayagu ay ka tashanayaan oo gola ayagu ay leeyihiin oo soo magacaabayo oo dantooda ka tashanayso ma jirto kabinet jiro oo wax soo magacaabi karo kama jiro gobolkan iyo gobol kale midna haddaba waxaa leeyahay enjiogan meesha ka jiro oo xoogga ku qasbaday war ummadda ha iska horkeenine cagaha u dhigaan leh waxa uu dardaaran u jeediyey mas-uuliyiinta xilalka haya asigoo sheegay in loo baahan yahay in mas-uuliyiinta xilalka haya ay ka shaqeeyaan horumarka waxaa caddaynaya marka oo aan khiraya ayagana aa u sheegaya naftooda xataa barasaabka hadda jira aa u sheegaya maaha meeshu dukaani leeyahay dukaani leeyahay maaha waa gobol ummadi leedahay waay waxaa la rabaa ummaddaas inuu u shaqeeyo inuusan jowhar ka haybaysan hirshabeelle ka haybaysan cid kale uusan ka haybaysan oo fiiriyo danaha shacabka iyo isku soo dhoweyntii masaalixada shacabka in ummadda aan la kala dilin qoryo layskugu dhiibin laysku dilin laysku bahallayn siyaasa hungurigoob ah aan shacabka lagu kala dilin ninba geed aan la gelin ummaddan waa ummad walaalo ah dad walaalaha oo wada dhashay waay ta shacbiga gobolka degan dhammaantood waa dad diyaar u ah inay helaan xorriyad taam ah inay helaan maamul loo dhan yahay inay helaan constitution ayagu ay gacantooda ku diyaarsadeen
bashiir cabdulaahi ismaan ah iyo dhugusdiyaala kaasaaye golaha iskaashiga maamul goboleedyada ayaa ku shiray nairobi golaha iskaashiga maamul goboleedyada ee lakuwada ee xubno ku socda beela caalamka intii ku shiraa magaalada nairobi caasimada dalka kenya xubno ku tirsan beela caalamka ayaa la kulamay qaar ku mid ee madaxda maamul goboleedyada ee gobolada dalka soomaaliya maybana lakuwada intii ku furma shirkaas magaalada nairobi kulan biliiran oo ay ku qeyb galaayaan inta badan madaxda maamul goboleedyada askar yalan diyaaryahay hasaliyowka magaalada muqdisho dowladda federaalk soomaaliya sheegtay intii ay qorsheeya haytaa sugowka amniga guud ahaan landiyaare sadikun askariya oo ciidan ku tirsan booliiska soomaaliya dowladda soomaaliya sheegtay intay ciidankan diirayaan sadiida kun intiiy ku howlgala doonaan dhammaan degmooyinka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi maxamed tuulax gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayaa mayba sheegay intii lambaahanye anti waa laku bedela hanaanka amni ee magaalada muqdisho maybanausa tilmaamay antiiyo walbadanka ka kordhiyeen ciidamo badan balse lambaahanye intii qorshe eeda amniga muqdisho ka saabsan la sheena wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow du-aale ayaa mayba sheegay intii xiligan iyo ku dambooyeen xukuumadda soomaaliya waana la xisaabtamo doonaan hay-ado ammaanka madaxweyne waaraya kuwa mayba qabada ka wajahan aqabad horle madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed abdi waare ayaa xiligan mayba uuse la kulamahaya mooshinha kuwayaha gudbiyeen xildhibaano ku tirsan baarlamaanka hirshabeelle saadoogii lahadhaaf iyo xildhibaano diirayaanha konton iyo todoba xildhibaan mayba gudbiyeen mooshin xilkeelan ku qaado madaxweyne waare maybana mooshinkaasi aqbalay gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle fanaanada ayaa ka dhimatay magaalada muqdisho fanaankan oo shamsa xuseen shamil araawiya alay ka dhimatay magaalada muqdisho siday haqiijeen qaar ku mid ah fanaaniinta koolgala fanaaniinta hobolada waabere shamsa ayaa ku mid ahytay fanaaniinta hobolada waabere maybana iyo qaaday heesa ciidan fara badan oo wadani iyo jeceel iniska jaranga ciidanka uganda ayaa mayba ka sugan soomaaliya ayaa lanku digayaa intii maalmooga lahadhaafi maxkamadda magaalada kambala iyo ku hor muuqdeen xubno ku tirsan baarlamaanka soomaaliya dhegeystan dhugusida warkaas kula soo tagnay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo liimaanka madaxweynihii hore koonfur kuuriya ayaa maybausa toban iyo shan sana xaragga la xukumay ku gadaal markii la ka eedeeyay musuqmaasuga liyi ayaa jimaaday la ka xukumay maxkamad ka taalla magaalada soala maybana sidaasi amaray kabiyaya lacaga ganaaxa oo diirasa ilaa toban iyo kow dhibic shan milyan oo dollar madaxweynihii hore ayaa ka doodaa intii xukunka la karidayo seeya koo siyaasadaysan maybana madaxweynaha afraad ee koonfurta kuuriya xabsiga laga xukumaa liyi iyo mayba hadare maxkamadda markiisa xukunjay usadhiya lama sana oo xiriira caafimaad darti usan maqnaaye baageen ah oo isa isuuna horey ahay madaxweynihii hore iyo mayba usa ku hay dalkaasi kuuriyada koonfureed maybana usa horey lanka xukumeeye soddon iyo sideesan oo adag ee liya xiligan maxkamadda xukunkridiye maxkamadda maybanaye ankumaqana xaalada caafimaada dara oo usaladarisiiye garsooraha maxkamadda iyo mayba usi sheegay intii xukunka usa la ka adkaya intii sababay dacwadda liya oo lahaka oogay oo haytay to ciidan olosa dhugunsadayaal warkii isin kula socoteen idaacadda warsangna antaniinka dhonyi